wasiirka wasaaradda waxbarashada axmed maxamed deeriye torno oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa ayaa daboolka ka qaaday toddoba iyo tobanka bishan aynu ku jirna ee juun loo fadhiisan doono imtixaanka shahaadiga ah ee fasalada sideedaad ee dugsiyada dhexe iyo fasalada afraad ee dugsiyada sare ee somalilan wasiirka waxbarashada somalilan ayaa ugu horeyn sharaxay tirada ardayda ka qaybgelaysa imtixaankan ee u fadhiisanaysa iyo sababta qorshihii markii hore ahaa in tobanka bisha loo fadhiisanayo loo bedelay waxaynu halkan kaga dhawaaqaynaa in imtixaankii shahaadiga ah ee fasalka labiyo tobnaad iyo fasalka sideedaad la qaadi doono toddobiyo tobanka bisha lixaad labada kun iyo saddex iyo labaatanka imtixaanka waxaa kaltirsiga wasaaradda ah ku qoran in la qaadayo tobanka bisha lixaad ee labada kun iyo saddex iyo labaatanka laakiin shaqo qaran oo kale oo soo dhex gashay oo ah oo ah kaal qaadashada ay guddiga doorashooyinku ay ku hawlan yihiin oo dugsiyada loo adeegsanaya awgeed wasaaraddu waxay dib u dhigtay toddoba cisho markaa waxaa la qaadi doonaa toddobiyo tobanka bisha lixaad labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaana imtixaankaa ka qayb gelaya koob iyo afartan kun oo arday oo isugu jira lix iyo lix iyo toban kun oo arday oo dugsiga sare ka qalijabinaya iyo shan iyo labaatan kun oo arday oo fasalka sideedaad ka qalijabinaya waxaan intaa ku jirin saddex kun iyo laba boqol iyo saddex iyo afartan arday oo ogolaha wasiiradu uu go-aamiyey in ay sidooda ku najaxaan oo imtixaankoodii sanadkii hore loo loo qiimeeyo duruufo gaara awgeed waxaan leeyahay ardaydaa imtixaanka gelaysa iyo kuwa uu golaha wasiiradu uu go-aamiyey inay sidooda ku najaxaanba labadaba waynu uhambaliyeynaynaa taariintaa aad ka qalijabiseen ama aad ka qalijabin doontaan ilaahay ilaahay ha idinka dhigo mid aad naftiina iyo qoyskiina iyo dalkiina iyo diintaba ku anfaxdaan dhinaca kale guddoomiyaha xafiiska imtixaanaadka somalilan daa'uud axmed faarax oo isaguna ka hadlay imtixaanka shahaadiga ah ee fasalada sideedaad iyo fasalada afraad ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in door weyn ay waalidiintu ka qaataan baraarujinta ardayda mid un baanu ka dardaarma had iyo jeer way yaqaanaan ardayduna waxa weeye bahalkan moodalka la yidhaahdo iyo guud ahaan usha electroniga ee qishka ku lug leh iyo cid kasta oo ku kaalmaysa ardayda lugooyada waa lugooya qisku diinteena wanaagsaninay nooma ogole islaamku de marka dad muslimaynu nahay waxaan ardayda aad iyo waalidiintaba ugu adkaynaya iyo cid kastoo ku lug yeelata inay ardayda ku caawiyaan qishkaasi waxba uma taraysaana waad lugoynaysaan imtixaanku ka iskuulada laga qaado ayaaba ka adag waxa uun khalkhalkan ardaydu iskuuladasa intay iska daayaan si degan ha ugu diyaargaroobaan imtixaanka shahaadiga ah ee fasalada sideedaad dugsiyada dhexe iyo fasalada afraad ee dugsiyada sare ee somalilan waxa uu socon doonaa muddo lix maalmooda khadan maxamed cakuule v o a hargeysa